bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawuu ka bilaabmayaa aayadda labiyo lixdanaad ee suuratu ali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo sagaashanaad allah waxa u ihi subxaanah ina hada lahuwa alqasasu اlxaq wma min ilahi ila اllah waina allaha lahuwa alcaziizu اlxakiim haadihi alaayaat waxaynu ku soo dhex jiray aayaadkii alla uu kaga warramayey nebi ciise calayhi salaam iyo inuu yahay cabdullaahi warasuuluh waxay aayaadkaasi tilmaamayeen alraddu calaa man ankara bashariyata ciisa calayhi asalaam waxaa lagu radinayey kuwii inkiray inuu ciise bashar yahay ee martabatululuuhiya gaadhsiiyey waxaa allah markaa aayaadkan uu ku tilmaamay ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam inuu ilaahay ku ahaysiiye kun fakaana ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi ina hada lahuwa alqasasu alxaq akhbaartaa iyo wararkaa lagaga soo qisooday nebi ciise waa warkii xaqa ahaa ee dhabta ahaa oo ina haada waxaa ismu ishaaruhu u noqonayaa akhbaaru ciisa calayhi asalaam waxaa kaloo aayaadkani ay tilmaameen alraddu calaa man zacama ana ibraahiima kaana yahuudiyan aw nasraaniya waxaa lagu radiyey oo lagu inkiray kuwii ahlu kitaabkee ku andacooday nebi ibraahiim inuu iyaga ahaa oo yahuudi waxay yidhaahdeen kaana yahuudiyan nasaarana waxay tidhi kaana nasraaniyan labadaba ilaahay waa beeniyo waxa uu ihi ma kaana ibraahiimu yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifan muslima waxaa kaloo ku sugan aayaadkan makru ahli اlkitaabi bilmuslimiina liidlaalihim bacda alhudaa biljahri taaratan wa bilmakri ukhraa dhagarta ay ahlu kitaabku dhagrayaan dadka muslimiinta ah mar waxay u dhagrayaan si cad ayay doonayaan inay u lumiyaan oo badrheedh ah waddat taa'ifatu min ahli اlkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun marna waxay isku dayayaan inay muslimiinta u halleeyaan can طariiqi اlmakri wاlاxtiyaal yacni khiyaamo iyo dhagar iyo si qarsoon inay diintooda uga lumiyaan wa qaalat طaa'ifatu min ahli اlkitaabi aaminuu bاladii unzila calى اladiina aamanuu wajha الnahaar wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun waa asaaliib khiyaano iyo makri uu ku jiro in marka hore dadka la tuso in la rumeeyey kadibna laga noqdo si ay kuwa kalena ugu daydaan oy dib uga noqdaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan dabaa'icu ahli اlkitaab wاlwaciid الshadiid aladii yantadiruhum dabaa'icda iyo dhaqamadii xunxumaa ee ahlu kitaabku ay lahaayeen iyo waciidka iyo goodiga sugaya waxa weeyaan iyadoo lagaga abaalmarinayo xumaantay sameeyeen waxaana la tilmaamay inaanay sinayn oo kala soocan yihiin oo qaar ammaano leh iyo kuwo aan lahaynba ay leeyihiin wa min ahli اlkitaabi man in ta'manhu biqinطaarin yuؤaddihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinaarin laa yuؤaddihi ilayk إila ma dumta عalayhi qaa'ima dalika bأnahum qaluu laysa عalayna fi اlأmiyiina sabiil wayaquluuna عlى اllahi اlkadiba wahm yaclamuun kadib aakhiru laayaat waxaa lagu tilmaamayaa inaanay aakhiro wax nasiib iyo dheefa ku lahayn ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhirati walaa yukalimuhum allahu walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah annahu akhada almiihaaqa cala alanbiyaa an yu'minuu binabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam in ilaahay ambiyada caam ahaan ballan iyo wacad iyo miihaaq uu kaga qaaday inay rumeeyaan rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam haddii ay soo gaadhaan waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum rasuul uma jaa'akum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minunna bihi walatansurunah ila aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadka ku sugan islaamu man fi اsamaawaati waman fi اlardi lilahi طawcan wa karha in cirarkiiyo dhulalka makhluuqaadka ku sugani kulligood alle u hoggaansameen si ikhtiyaariya iyagoo ateecsan iyo iyagoo khasban labadaba طawcan wa karha iyo inaan la aqbalayn diin aan ahayn islaamnimada wman ybtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin afa gayra diin illahi yabguun walahu aslama man fi اsamaawaati waalardi طawcan wa karha wa ilayhi yurjacuun waxaa kaloo ku sugan aayaadka attayiisu min hidaayati man dalla can cilmi wa jazaa'uh wa anwaacu اlkaafiriin waxaa laga quusgeliyey oo la tilmaamay in arrinkoodu quus yahay oo hanuunkooda aan laga rajo qabin kuwa hallaabay iyagoo cilmi ule laakiin baadida u badheedhay can cilmin kuwaasa alla u yihi kayfa yahdi allaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana arasuula xaqun wajaa'ahum albayinaat kol hadday u badheedheen inay beeniyaan iyagoo cilmi u leh sidee alla u hanuuninayaa way fog tahay kuwaasi inay hanuunaan oo ay hanuun helaan ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim huma isdaaduu kufraa lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum aldaalluun waxaa la tilmaamay kuwa iimaankooda dabadood gaaloobay ridoobay kufriga iyo gaalnimadana kororhsaday inaan towbadooda la aqbalay kol hadday gaalnimada ku dhinteen ama marxalatulqarqara ay ku gaadheen allah waxau ihi subxaanah inna haadaa kani sida jamalku uu futuuxaatulilaahiyaha kusoo qadarayo wuxuu odhanayaa ay min akhbaari ciisa calayhi salaam marka inna haadaa kani oo wararkii nebi ciise ee laga soo warramay ah lahuwa isagu alqasasu ay ilmaqsuusu waa facal oo bimacnaa mafcuula alqasasu ay ilmaqsuusu waa kii laga qisoodee laga warramay alxaqu ee xaqa ahaa arrinkaa lasoo sheegay ee warkii nebi ciise ku tacalluqayay waa kii laga warramay ee xaqa ahaa wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane wa ina allaha allana lahuwa isagu alcasiizu allaha qaalibkee adag weeyi alxakiimu ee xikmadda badan fain tawallow hadday jeestaan oo xaqa ay u hoggaansami waayaan waa marka gaayib laga cabiro haddii mudaaric laga dhigana waa min xadfi ixda taa-ayno mukhaatab buu noqonayaa oo fain tatawallow haddii aada jeedsataan faina allaha alla caliimun kii u ogaal badan weeyi bilmufsidiina kuwa wax xumaynaya ilaahay waa ogyahay waanu arkayaa qul waxaa tidhaha nebi moxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaayow ahlu kitaabkiiow tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in ay mustawin siman oo baynanaa innaga iyo wa baynakum idinku aynu u siman nahay kelmad inoo siman oo cadaalad oo aynaan waxba isku dheerayn oo aynu ka midaysannahay bal u kaalaya qul waxaad tidhaha nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyey ow ahlu kitaabkii ow tacaalow waxaad u kaalaydaan ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelimadaasoo sawaa'in siman oo baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka inoo siman oo aynu u simannahoynaan waxba isu dheerayn wahya waxaana weeyaan kelimadaasi waa kelimatu tawxiide anlaa nacbuda inaynaan caabudin ila allaha alla mooye axad kale oo walaa nushrika aynaan la wadaajin bihi alle shay-a waxba aynaan cibaadadiisa la wadaajin oo walaa yattakhida aanu ka yeelan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal aanu ka yeelan min duuni illaahi alla sokadii oo sidii yahuud iyo nasaaro dhaqanka u ahayd inaan addoommada barhkoodba barhka kale aanay rabbiyaal alla sokadii ka samaysan fa in tawallow haddii ay jeestaan oo tawxiidka loogu taag waayo faquuluu waxaad tidhaahdaan haddaa mu'miniintii tihiin ishhaduu ka markhaati noqda biannaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansamay oo tawxiidka ku toosan inaanu nahay oo nimanka yahuud iyo nasaara ayay dhaqan u ahayd inay rabbiyaal barhkooda barhka kale ka dhigtaan sida alla uu ku tilmaamay aayadda uu yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waxay ka yeesheen culimmadoodii yahuudeed iyo cubbaaddoodii nasaaro oo axbaartu waa culamaau lyahuud ruhbaantuna waa cubbaadu nasaara markaa yahuudina culimadeedii waxay ka dhigatay nasaarana cubbaaddeedii waxay ka yeelatay rabbiyaal ilaahay sokadii ay caabudaan xadiidkii cadiy bnu xaatim ayaa macnaha aayaddaa siday rabbiyaal uga dhigteen faahfaahinaya oo caddaynaya oo cadiy bnu xaatim markuu nebiga u yimid isagoo nasraani ahaay oo muslimay ayaa nebigu aayaddan markii uu akhriyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah ayuu yidhi rasuulkii allow kamaanaan dhigan rabbiyaalow dee maanaan caabudi jirin markaasaa rasuulku uu ku yidhi alaysa yuxarimuuna maa axalla allah fatuxarimuunah wa yuxilluuna maa xarama allah fatastaxilluunah qaala faqultu balaa qaala fatilka cibaadatuhum wuxuu yidhi oo cadiy bnu xaatimow kuwa axbaaru lyahuud ama cubaadu nasaara miyaanay wax idin intay idinka xarimaan wixii ilaahay xalaaleeyey dabeed miyaydaan xaaraansan jirin oo xaaraan ka dhiganayn wuxuu alla waxa weeyaan xarimana intay idin xalaaleeyaan miyaydaan xalaal ka dhigan jirin markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi cibaadadaad cibaadad cibaadadaad caabudayseen axbaarta iyo ruubaanta waa taa kol haddaad xalaashiiyo xaaraanta iyaga u daba fadhideen dee iyagaad caabudeen waayo cibaadadu waa qofka dee aada axkaamta sharciga iyo taxliilka iyo taxriimka aada uga dambayso dee waxa weeyaan waad caabuddo ilaah baad ka yeelatay min duuni illaah waayo taxliilka iyo taxriimku waa min khasaa'is illaah ilaahay unbaa waxna xalaaleeya waxna xarima waxna jideeya shaarica iyo jideeyaha rasmigii waa rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkuna waa muballiq waa gaadhsiiye oo ilaahay wuxuu jideeyuunbuu ina soo gaadhsiinayaa allah waxau ihi yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyey ehelka u ahaayow lima tuxaajuuna maxaad ugu doodaysaan fii ibraahiima ay fii shani ibraahiima nebi ibraahim arrinkiisa iyo diintiisa maxaa ugu doodaysaan ee u leedihiin annakuu ahaa walxaal maa unzilad aan laba soo dejinin altawraatu tawraad iyo walinjiilu injiilba ilaa min bacdihi ay min bacdi ibraahim nebi ibraahim dabadii mooyaane iyadoon laba soo dejin wakhti kale tawraad iyo injiil sidee ugu doodaysaan haddana waxa weeyaan yahuudi buu ahaa ama nasraani buu ahaa afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garaad lahayn oo aydaan waxba kala garanay allah waxau ihi ha antum idinku haaulaa'i kuwaasaa tihiin marka mubtadiya khabar la ysaga dhigo ama haa antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwaasow oo munaado xarfunidihii laga xadfe laga dhigo xaajajtum khabarkana halkaa rid waxaad ku doodeen fiimaa shay baad ku doodeen shayga oo lakum idinka uu idinku sugnaaday bihi shayga cilmun cilmi ee falima tuxaajuuna maxaad ugu doodaysaan fii maa shay laysa aanu idinku ahaanin lakum idinka bihi shayga cilmun cilmi waxaad garanayseen waa ku doodeen ee waxaydaan garanayn maxaa ugu doodaysaan wallaahu alla ayaa yaclamu og wa antum idinku laa taclamuuna waxba garan maysaan maa kaana ma ahaanin ibraahiimu ibraahim ma ahaanin yahuudiya yahuudi ibraahim ma ahaanin walaa nasraaniyan nasraanina ma ahaanin walaakin ha yeeshee kaana waxau ahaaday huwa ibraahim xaniifa mid toosan oo diimaha baatilka iyo gaalnimada iyo shirkiga oo dhan ka soo leexanaya oo xaqa iyo tawxiidka usoo iilanaya waayo waxaa la yidhaha aslulxanaf waa leexashada axnaf waxaa la yidhaha qofka lugihiisu ay isku soo yarqalloocaan ee wegdaha leh marka xaniif macnaha wuxuu ka soo leexanayaa baatilka oo xaqu usoo leexanaya oo waxaa la yidhaha alxanaf wa almaylu ila alkhayr waljanaf almaylu ila ashar faman khaafa min muusin janafan aw ihma oo xagga wasanka janaf iyo xanaf waa isku wasan laakiin waa kala macno oo xanafkuna waa leexashada xagga khayrka xaniifan janafkuna waa leexashada xagga sharka janafan walaakin ha yeeshee kaana waxa uu ahaaday ibraahim xaniifa mid toosan oo baatilka ka soo leexanaya oo xaqa usoo leexanaya kaasoo muslima hoggaansamay oo tawxiidka ku toosan wamaa kaana mana ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiintaee ku andacoonaya anna ku ahaa kama mid ahayn ibraahim walam yakun min almushrikiina bay aayaddii kalena ahayd kama mid ahayn mushrikiinta marka kownka maadiga ee manfiga a maa kaana iyo kownka mudaaric ee manfiga a lam yakun wuxuu tilmaamayaa cumuumu nafyi weligii inaanu noqon mushrik horaysiya dambaysatoona aayaadkan waxaa lagu inkiray nimankii ahlu kitaabka ee yahuudi iyo nasaare ee qolo walba lahayd ibraahim anna ku ahaa waxaana laga radiyey saddex weji baa ilaahay ka radiyey nimankaas wejiga koobaad waxaa laga radiyey xagga taariikhda oo waxaa la yidhi miyaydaan caqli lahayn yahuudiyada iyo nasraaniyadaad u nisbaynaysaanba waxay timid bacda inzaali tawraati waalinjiil oo ciddii towraad raacsan dee yahuudiya loo nisbeeyaa ciddii injiil raacsanaydna waxaa loo nisbeeyaa nasraaniya marka waxaa la yidhi taariikh ahaan ibraahim iyo muuse iyo ciise oo towraad iyo injiil lagu soo dejiyey intee qarni baa u dhexaysay mayagaa shaqaba isku lahaa kol haddii towraad iyo injiilba lasoo dejiyey nebi ibraahim dabadeed oo nebi ibraahim anuu warba u hay nusuulu towraati waalinjiil sidee ugu nisbaynaysaan anna ku ahaa iyo anna ku ahaa miyaydaan caqli iyo garaad lahayn ma qofka yacni saabiqee tegay ayaa wax dambe loo nisbeeya yacni kayf waxaanu ogeynba sidee loogu nisbayn karaa taasi markaa waa raddi iyo inkaar min jihati taariikh oo waxaanu ogeynba oo intaasoo qarni ay u dhaxaysay in loo nisbeeyaa dee suurtagal ma aha qofkii caqli iyo garaad leh oo yahuudiye iyo nasraaniye iyo towraad iyo injiil kulligood ibraahim qarniyo badan bay ka dambeeyeen wejiga labaad waxaa lagaga inkiray markaa taa waxaa la yidhi lima tuxaajuuna fii ibraahiima wamaa unzilat itawraatu waalinjiilu ilaa min bacdi wejiga labaad waxaa lagaga inkiray inaanay cilmiba u lahayn arrinka ibraahim iyo diintiisa iyo sha'nigiisa qofku cilmi darro inuu wax ku doodana aanay bannaanayn oo waxaa la yidhi ha antum haaulaa'i xaajatum fii maa lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fii maa laysa lakum bihi cilm waxaa garanayseen waa ku doodeen gar iyo gardarraba ama saxnaada ama qaldanaada oo towraad iyo injiila laakiin waxaydaan cilmiba u lahayn oo idinka horreeyo nebi ibraahim iyo miladiisii ah sidee ugu doodaysaan oo jalaaluddiin asuyuudi jalaaleynka wuxuu ka odhanayaa haa antum xaajatum fii maa lakum bihi cilmun ay min amri muusa wa ciisa wa zacmikum annakum calaa diinihima waxaad ku doodeen wixii aad garanayseeno waxay doontaba ha noqoto gar iyo gardarre arrinka nebi muuse iyo ciise iyo diintoodii inaa haysataan waa ku doodeen oo dee taa waa soo gaadheen towraad iyo injiil falima tuxaajuuna fii maa laysa lakum bihi cilmun ay falima tuxaajuuna fii maa laysa lakum bihi cilmun min sha'ni ibraahiima laakiin waxaydaan sooba gaadhin cilmina aydaan u lahayn oo arrinka ibraahiima maxaa ugu doodaysaan kaasina waa wejiga labaad wejiga saddexaad waa tabri'at ullaahi liibraahiima camaa nasabuuhu ilayh ilaahay baa ibraahim ka beri yeelay waxay dardarro ugu aaneeyeen ee u nisbeeyeen oo allah waxau uhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifan muslima islaamnimaduna waa bilmacna alcaam oo alistiqaamatu cala altawxiid waayo macnaha khaaska ah ee shariicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam tilmaamaya dee iyadu waa cahdigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ciddii soo gaadhay laakiin jamiicu alambiyaai waalmursaliin waxay ka siman yihiin oonay ku kala soocnayn inay tawxiidka ku toosnaayeen macnaha tawxiidkuna waa macnaha caamka ee islaamnimada ee ambiyadoo dhan loo qirayo annahum kaanuu muslimiin allah waxau ihi subxaanah inna awla annaasi dadka waxa ugu mudan oo ugu dhow biibraahiima nebi ibraahim dadka waxa ugu xaqnimo badan oo ugu dhow laladiina kuwii itabacuuhu raacay xilligiisii oo rumeeyey iyo wahaadaa kani ayaa ugu xaqnimo badan ibraahim annabiyu ee nebiga awaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey nebi moxamed nebi ibraahim waxa ugu xaqnimo badan inay u nisbo sheegtaan oo milladoodii ay ku toosan yihiin oo ku taagan yihiin waa kuwii xilligiisii rumeeyey raacay ibraahim cahdigiisii iyo nebi moxamed iyo intii rumaysay waayo waxay ku sugan yihiin millata abiikum ibraahim miladii ibraahim ayaa ay ku sugnaayeen nebi moxamed iyo atbaacdiisa rumaysa ee raacday oo towxiidka xaqa ah wallaahu allana waliyulmu'miniina kuwa mu'miniinta ah gargaarahooda arrinkooda tawalliye weeyaan rabbi ee gacanta ku haya nebi ibraahimna fadaaisha ilaahay ku karaameeye waxaa ka mid ah dee ilaahay wuxuu ka aqbalay ducadii uu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahu carab wanaagsan ii yeel kuwa dambe dhexdooda walidaalika kuwa mushrikiinta ah waxay odhanayaan naxnu calaa millati ibraahim kuwa yahuudda ah waxay odhanayaan naxnu calaa millati ibraahim kuwa nasaarada ah cid walba waxay ku andacoonaysaa milladii ibraahim inay haysato macnaha qolo walba waa ogoshahay gar iyo gardarraba waayo waa lisaanka wanaagsanee ilaahay ummadda dhexdeeda uu dhigay kuwii hor iyo kuwii dambeba allah waxau ihi waddad waxay jeclaatay daa'ifatun koox oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ihi low yudiluunakum ay an yudiluunakum inay idin halleeyaan bay jeclaadeen lowdu waa masdariye bimacnaa an oo ay idlaalakum hallayntiinay jeclaadeen qayb ka mida kuwii ahlu kitaabka ah wamaa yudiluuna mana hallaynayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana dareensana waayo hallowga cuquubada ka dhalataa iyagay ku dhacaysaa marka iyagunba ay sallaynaya yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiow kuwii kitaabka la siiyeyow lima takfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qur'aaniga ah ee tilmaamihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay ku sugan yihiin maxaa uga gaaloobaysaan walxaal antum idinku tashhaduuna aada og tihiin oo markhaati ka tihiin xaqnimada aayaadka alleh yaa ahlalkitaabi ahlulkitaabkiiow lima talbisuuna maxaad ugu dheehaysaan alxaqa xaqa bilbaatili baatilka oo macnaha xaqii iyo baatilkii maxaad isku dhex gelinaysaan oo isugu khaldaysaan labasa yalbisu labsan waa bimacna alkhald laba shay in laysku dheehoo laysku khaldo laakiin labisa yalbasu lubsan waa xidhashada marka midna waa facala yafcilu midna waa facila yafcalu labadaa inaad kala socdo haddaad doontana aayaddii suurat lancaam unakri oo walalabasnaa calayhim maa yalbisuuna yacnii tan labsiga ee dheehidda ah maadigeed iyo mudaariceediiba halkaasuu ku cadyahay oo walalabasnaa waa labasa maa yalbisuuna waa yalbisu labsan yaa ahlalkitaabi ahlulkitaabkiiow lima talbisuuna maxaad ugu dheehaysaan alxaqa xaqa bilbaaili baatilka maxaa ugu dheehaysaan oo wataktumuuna walima taktumuuna maxaad u qarinaysaan alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan tilmaamihii nebi moxamed ee towraad ku hayseen maxaa u qarinaysaan walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan xaqnimada nebi moxamed haddana maxaad daaha u saaraysaan ee u qarinaysaan wa qaalad waxay tidhi daa'ifatun kooxoo min ahlilkitaabi ahlulkitaabkii ka mid ahi aaminuu rumeeya biladii kii unsila lagu soo dejiyey cala aladiina kuwii aamanuu rumeeyey korkooda oo qur'aanka ah wajaha nahaari maalinta gellinkeeda hore rumeeya mu'miniinta waxa lagu soo dejiye oo qur'aanka ah wakfuruu ka gaalooba aakhirahu ay aakhira nahaar maalinta gellinkeeda dambena ka gaalooba lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu bal si ay uga soo noqdaan kuwan rumeeye rasuulka oo aanay u raacin walaa tu'minuu ha u rumaynin oo iimaanka iyo xaqa haysaan ha u muujinnina ilaa liman ay liaxadin mustatnaa minhugaa xadfan ruuxna ha u rumaynin oo ha u muujinin ay iimaanka haysaan ilaa liman mid mooyaane kaasoo tabica raaca diinakum diintiinna an yu'taa qul ina alhudaa huda allaahi waa jumlo muctarid oo soo kala dhex gashay waxay isku xidhan walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum iyo an yu'taa inta udhaxaysa waa jumlo soo kala dhex gashay hadalka xidhiidhsan marka laqbadu waxay noqonaysaa walaa tu'minuu ha u rumaynina ay liaxadin ruuxnaba ilaa liman mid mooyaane kaasoo tabica raaca diinakum diintiinna oo iimaankiina iyo xaqa haysaan cidna ha u muujinina cidda idin raacda mooyaane waayo an yu'taa makhaafata an yu'taa in la siiyo cabsi aa ka cabsanaysaan oo ka baqanaysaan darteed ha ugu muujinina axadun qof la siiyo midla maa uutiitum wixii laydin siiyey oo kale aw yuxaajuukum ama inay idinkula doodaan kuwa muuminiintii cabsi aa ka cabsanaysaan darteed cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ay idinkula doodaan oo idinkaga gar helaan qul waxaa tidhaa nebi moxamedow ku soo noqo jumladii dambe ee muctaridada ahayd qul waxaa tidhaa nebi moxamedow ina alhudaa hanuunka dhabtii hudallaahi ilaahay hanuunkiisa weeyi qul waxaa tidhaa nebi moxamedow ina alfadla dheeraadka iyo deeqdu biyadi illaah ilaahay gacantiisa ayay ku sugnaato ay ku jirtaa oo yu'tiihi deeqdaa alla wuxuu siiyaa man yashaa cidda uu doono wallaahu allana waasicun kii ballaadhan weeye deeqdiisu ay waasic tahay caliimun ee ogaal badan yakhtasu waxa uu ku gaar yeelayaa rabbi biraxmatihi naxariistiisa nebinimo iyo deeqda diineed wuxuu ku gaar yeelayaa man yashaau cidda uu doono wallaahu allana dulfadli waa ka deeqda iyo galladda u saaxiibkaa galladii iyo deeqdii alcadiimi ee weynayd aayaadkani waxay tilmaamayaan nimanka ahlukitaabka allabay u qaybsanaayeen kuwa doonaya muslimiinta inay hanuunka uga hadleeyaan si badheedh oo cad oo waa kuwan horee la tilmaamaye wadda taa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun iyo qolo kale oo doonaya khiyaamo iyo dhagar ay dhigayaan inay dadka diintooda kaga lumiyaan oo waa kuwan alla uu ku tilmaamay wa qaalat taa'ifatu min ahli اlkitaabi aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nnahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun koox culimmadii yahuudeed oo isa soo bahaysataa waxay yidhaahdeen si aynu muslimiinta uga fidnayno diintooda uga hadlayno diintan lagu soo dejiye nebi moxamed iyo qur'aankan maalinta gellinkeeda horena aynu rumayno gellinka dambena aynu ka baxno waxay uga jeedaan si loo yidhaahdo wallaahi nimankii ahlu kitaabka ahaayee cilmiga lahaa waa kuwaasoo hadday khayr leedahay iyagaa ku jiri lahaa marka lacallahum yarjicuuna waxay u jeedaan si dadku innakay noogu daydaan oo markaynu gellinka hore nidhaahno rumaynay gellinka dambena nidhaahno ka baxnay ay dadkuna yidhaahdaan anna kuwa waanu ka bixi kuwii cilmiga lahaaba waa kuwa isaga tegay marka waa khiyaamo waxaa kaloo isu dardaarmeen nimanku xaqnimada nebi moxamed iyo diintiisa waa garanayeen oo wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa dafiraad iyo diidmo iyo canaad unbaa ku xambaaray gaalnimada eh nebi moxamed tilmaantiisa towraad waa ku hayeen xaqnimadiisana waa garanayeen waxay markaa dardaaran isugu dardaarmeen oo ay isku yidhaahdeen xaqa aynu hayno cidda ina raacdee innaka inala socota mooyaane cid kale yaynaan u sheegin oo macnaha inaku dhexdeenna inaynu ku sheekaysanno mooyaane laakiin dadkaa kale yaynaan waxba u sheegin si aanay u dhicin in kuwa muslimiintuna dee diintooda ay ku sii dhaganaadaan haddaynu xaqnimadeeda u sheegno iyo tilmaamahaynu hayno kuwa kale mushrikiintuna aanay ugu soo hiran inay raacaan oo hanoonaan si aanay taasi u dhicin marka caqlixumadooda waxay isleeyihiin xaqan aada haysaan haddii aada qarisaan oo cidna aydaan u sheegin sidaasaa ku guulaysanaysaan haddii kale waxa suurowda muslimiintuna ilaahay agtiisa intay idinkula doodaan dee inay idinkaga gar helaan oo yidhaahdaan marka horeba waa garanayeeno ogaan bay ugu badheedheen beeninta waxa kaloo ay ka baqanayaan oo ay sidaa isugu dardaarmayaan oo ay yidhaahdeen si aan waxa inaka layna siiyey kitaab yacni laynagu soo dejiyey ama nebi dhexdeenna ka soo baxay ah si aan cid kale loo siin oo caqli xumadooda waxay isleeyihiin haddaa qarisaan cid kale idinla wadaagi mayso ilan waxay ka dhimanayaan cid aan idinka ahayn baa kitaab lagu soo dejiyey ama cid aan idinka ahayn baa nebi ka soo baxay ilan nebi moxamedba waatay ku dhaadan jireen ee ay kusii ballan qaadi jireen inay raaci doonaane markuu noqon waayey waxa weeyaan dee xaggoodii yahuud uu dhexdooda ka soo bixi waayey ee uu carab dhexdooda ka soo baxay ayay xasad iyo xiqdi u beeniyeen laakiin waa garanayeenoo tilmaamihiisa waa hayeen walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum icraabteeda iyo tarkiibkeeda waxoogaa adaygaa ku jira markaa laba qowlun baynu maraynaa oo jalaalaynka oo kale wuxuu maray isagu oo uu yidhi walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum an yu'taa walaa tu'minuu ay walaa tuqiruu bimacna aliqraar buu ku macneeyey macnahana waxa uu ka dhigay walaa tu'minuu ay walaa tuqiruu liaxadin ruuxna ha u qirina an yu'taa bian yu'taa in la siinayo axadun qofna midla maa uutiitum wixii laydin siiye oo kale aw yuxaajuukum ama ay idinkula doodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa dooda idinkaga gar helaan cidna ha u qirina arrintaa oo ha u sugina aya mooyaane waa kan mustathnaa minhowgi ilaa liman mid mooyaane kaasoo tabica raaca diinakum diintiinna marka macnuhu wuxuu noqonayaa ha u qirina in cidaan idinka ahayn kitaab la siiyey xaqna ay ku taagan tahay cidaan idinka kuwa diintiina raaceed isku midka tihiin cid aan ahayn arrintaa ha u qirina oo waxay leeyihiin haddaad u qirtaan dee hadhow xujay idinku noqon waana laydinkaga garheli waxaana laga yaabaa inay kuwa gaalada ee mushrikiintuna ay ku rumeeyaan oo ku raacaan kuwii hore u rumaysnaana ay ku sii adkaadaan kaasi markaa waa tafsiir in macnaha laga dhigo cidaan idinka ahayn ha u qirina kitaab iyo nebi toona oo xaqnimada nebi moxamed eed og tihiin iyo qur-aanka lagu soo dejiyey xaqnimadiisa aada og tihiin qofna ha u sheegina idinku inaa hoos ugu sheekaysataan dhexdiinna mooyaane dadka kale arrintaa ka ilaaliya oo ka qariya kaasi markaa waa tafsiirka jalaaleynka u maray oo walaa tu'minuu ay walaa tuqiruu liaxadin bian yuutaa axadun midla maa uutiitum aw yuxaajuukum cinda rabbikum ilaa liman tabica diinakum tafsiirka kalena waxa weeye waa kii aynu markii hore maray oo walaa tu'minuu ha u rumaynina oo macnaha iimaankiina ha u muujinina iyo xaqaa haysaan ay liaxadin mar walba mustathnaa minhuga lasoo qadaraya waa liaxadin ruuxna ha u rumaynin oo iimaankiiyo waxaa haysaan ha u muujinina bian yu'taa ilaa liman tabica diinakum horta dheh yacni ka diintiina raacay ee rumeeyey mooyaane qof kale ha u rumaynin oo ha u muujinin xaqa haysaan marka an yu'taada makhaafata usoo qadar ama karaahata oo maxaydaan cid kale ugu rumaynayn ama ugu muujinayn makhaafata an yu'taa baqasho aa ka baqanaysaan darteed in la siiyo ama karaahata an yu'taa nicid aada nacasaan darteed in la siiyo axadun qofna midla maa uutiitum waxa laydin siiye oo kale aw yuxaajuukum cinda rabbikum ama inay idinkula doodaan rabbi agtiisa baqashaha ka baqanaysaan darteed cidna ha ugu qirina oo ha ugu rumaynina markaana macnuhu waxa uu noqonayaa uun yacni waxa weeyaan si aanay ilaahay agtiisana idinkaga garhelin cid kalena wixii laydin siiye aan loo siin waxaa haysaan cidna ha u muujinina qarsada oo idinkun dhexdiinna ku sheekaysta laakiin dee taasi waxba u tari mayso qul ina alhudaa huda allah qul ina alfadla biyadi illaah ilaahay baa deeqdiya diintiisaba haya waxay daaha saari karaan ma aha walaa tu'minuu ha u rumaynina ay liaxadin ruuxna ha u rumaynina oo waxaa haysaan ha u muujinina an yu'taa makhaafata an yu'taa in la siiyo baqashaha ka baqanaysaan darteed axadun qofna midla maa uutiitum wixii laydin siiye oo kale aw yuxaajuukum aw makhaafata an yuxaajuukum ama cabsi ha ka cabsanaysaan darteed inay idinkula doodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa taa baqashaha ka baqanaysaan darteed qofna waxa weeyaan ha u rumaynina ilaa liman waa mustathnaa minhuga laga soo reebay cid mooyaane ciddaasoo tabica raacday diinakum diintiina cidda diintiina raacday ee idinla midkaa mooyaane cid kale waxba ha u muujinina weeyaan macnihiiyo muraadku qul waxaad tidhaha nabi maxamedow ina alhudaa hanuunku huda allah ilaahay hanuunkiisa weeyi qul waxaad tidhaahdaa ina alfadla deeqdu biyadi illaah ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa oo yuutiihi ilaahay fadligaa waa siinayaa man yashaau cidda uu doono wallaahu allana waasicun waa ka ballaadhan ee deeqdiisu waasaca tahay caliimun ee ogaalka badan yakhtasu maanta waa ficil mucaddaa laasimna waa noqotaa laakiin maanta waa mutacaddi oo mantay nasbinaysaa yakhtasu waxa uu ku gaar yeelaa rabbi biraxmatihi naxariistiisa man yashaau cidda uu doonuu ku gaar yeelaa oo cidduu doonuu diinta u doortaa nebinimona ugu nicmeeyaa wallaahu allana dulfadli waa ka deeqda iyo gallada u saaxiibkaa deeqdii alcadiimi ee weyneyd wa min ahli lkitaabi kuwii kitaabka la siiyey ahlu kitaabka waxaa ka mid ah manduul baa ka mid ah axadkaasoo in ta'manhu haddaad ku aaminto biqintaarin maal fara badan yu-addihi kuu gudaya ilayka adiga oo aan kaa khiyaamaynayn wa minhum waxaa ka mid a ahlu kitaabka man cid baa ka mid ah in ta'manhu haddaad ku aaminto bidiinaarin diinaar hal shilin haddaad u dhiibto laa yu-addihi aan kuu gudayn ilayka adiga ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane qaa'iman mid dul taagan calayhi korkiisa yacnii intaad dul taagan tahay ee aada la joogta mooyaane shilin aan kuu gudayn ayaa ka mid a mid aan shilin kuu gudaynoo yacni ku khiyaamaynayo oo la dhaqaaqayo walow shilin keliyana ha noqdee daalika ay cadamu aladaa gudid la-aantaa kuwaa ammaanada aan lahayni aanay gudanayn xaqii ay qaateen waaqicun wuxuu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen sababkeedu ugu sugnaaday arrinkaasi khiyaanada ahi maxay yidhaahdeen laysa calaynaa korkayaga ma ahanin fil ummiyiina ay fii xuquuqi alummiyiin kuwii ummiyiinta ahaa waa kuwii carabta ahaayeen ahlukitaabka ahayne waxay yidhaahdeen kuwa ummiyiinta ee carbeedeen ahlu kitaabka ahayn xuquuqdoodiiyo xoolahooda nagama saara annaka korkayaga sabiilun wadda aanu ku dambaabnaa o waa noo xalaal oo waxay ku andacoodeen oo ay yidhaahdeen kuwaa nimankaa carbeed ee mushrikiinteenna khilaafay een ahlu kitaabka ahayn xuquuqdoodiiyo xoolahooduba waa noo xalaal oo ku dambaabi mayno wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi alle korkiisa waxay ka odhanayaan alkadiba been walxaal bay beenta odhanayaan oo alla ku been abuuranayaan hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin oy garanayaan been inay tahay balaa waa ku dembaabaysaan oo korkiina dembi waa ahaaday oo balaa waa iijaabun bacda annafyi waana isbaad iyo sugid oo nafyigaa hore balaa had iyo jeer waxay jawaab isbaada u dhacdaa nafyi baa ka horeeya marka nafyiga ka horeeyaa balaada waxa weeye waxay yidhaahdeen laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilun ummiyiinta xoolahooda inaan qaadno ku dembaabi mayno jawaabkii wuxuu noqday balaa calaykum fi lummiyiina sabiilun haa korkiina dembi baa idinka saaran xoolaha ummiyiinta ina qaadataan markaa balaa haayo dembi baa korkiina saaran haddii aada xoolaha ummiyiinta qaadataan ey calaykum fi lummiyiina sabiilun wadda aad ku dambaabtaan baa korkiina saaran haddaad xuquuqda ummiyiinta qaadataan man axadka awfaa oofiya bicahdihi ay bicahdi illaah ilaahay ballantii uu la galay ee iimaanka iyo towxiidka inuu ku toosnaado ruuxa oofiya ama man axadka awfaa oofiya bicahdihi ay bicahdi lmuufi yacnii addoonkan wax oofinayaa isaga laftiisa damiirka loo celiyo oo la yidhaahdo addoonka ballantii uu galay oofiye bicahdihi oo addoonka looga jeedo damiirka oo addoonku ballantuu alla la galay ee iimaanka iyo towxiidka iyo ballanta uu addoommada la galay wixii xuquuq dhexdooda dhex marta ballantaa ninka oofiye caam ahaan ilaahay xaggiisa iyo xagga addoommadaba man qofka awfaa oofiye bicahdihi ballantiisao wattaqaa allana ka baqa fa ina allaha alla yuxibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa rabbi waa jecel yahay kol hadduu jecel yahayna dee wuu jannaynayaa oo waa abaalmarinayaa ina aladiina kuwa yashtaruuna ku iibsanaya bicahdi illaah ilaahay ballantiisii ay la galeen iyo wa aymaanihim dhaarahooday mareen kuwa ku iibsanaya ee siisanaya macnaha ku beddel qaadanaya hamanaa qiimaha malaca qaliilaa yar wax yar kuwa dhaafsanaya cuhuudday alla la galeen iyo dhaarahay mareen ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa nasiib lahum iyagoo uguma sugnaanin fil aakhira aakhiro wax nasiib iyo dheef kuma leh walaa yukallimuhum allaahu ilaahayna la hadli maayo hadal naxariis leh walaa yanduru ilayhim soona eegi maayo eegmo naxariiseed yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim tahirina maayo oo kufriga iyo shirkiga iyo xumahay bartanka ugu jiraan ka daahirin maayo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya qaliilanna sidii horeba ay noogu soo martay fii suurati albaqara wax mafhuumulmukhaalafa ma leh oo laga fahmi maayo dee wax badan hadday siistaan way u bannaan tahay waayo xasanulbasri siduu tilmaamay addunyaa bixadaafiirihaa hamanun qaliil adduunyadu dhammaanteed haddii laysu wada geeyo kulligeed baa qaliila oo wax yaroon qiimo lahayn ah marka waxaa looga jeedaa uun hamanan qaliilan adduunyo dhaafsada intay doonto alle ekaato marka waxaan u jeednaa uun qaliilan wasfiga lagu qayday ma aha mid mafhuumulmukhaalafo leh ama sifa muqayida maahee waa uun sifa kaashifa oo libayaani alwaaqic adduunyo oo dhan baa qaliila oon waxba isdhaamin kulligeed haddii laysku wada daro alla waxau ihi wa ina minhum kuwa ahlulkitaabka ee kitaabka la siiye waxaa ka mid ah la fariiqan koox baa ka mid ah kooxda oo yalguuna leexinaya alsinatahum carabadooda ku qalloocinaya oo ku leexinaya bilkitaabi biqiraa'ati lkitaabi kitaabkii towraadaha akhrintay akhrinayaan kuwa carabka ku qalloocinaya oo alfaadiisa beddelaya ayaa ka mid ah kuwii culimmadii yahuudeed ee towraad akhrinayay maxay carabkooda kitaabka ugu leexinayaan litaxsabuuhu jalaalaynku damiirkaa huda wuxuu u celinayaa almuxaraf oo laga fahmay layiga iyo leexinta oo yalwuuna alsinatahum leexinta lisaanka ayaa laga fahmay almuxaraf ka la bedelay marka muxarafka mafhuumkee halkaa laga fahmo ayaa damiirka litaxsabuuhu loo celinayaa macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa litaxsabuuhu ay litaxsabu lmuxaraf si kaa la bedelay aada ugu malaysaan min alkitaabi kitaabkii waxa weeyaan towraadaha inuu ka mid yahay wamaa huwa kamanuu mid ahaa nin kaa la bedelay min alkitaabi kitaabkii towraadahaa ka mid ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa kaa muxarafkee la bedelay min cindi illaahi alla agtiisuu ka ahaaday wamaa huwa mana ahaanin muxarafkaa la bedelay min cindi illaahi alla agtiisa kama ahaanin wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allah alla korkiisa waxay ka odhanayaan alkadiba been oo waa ku been abuuranayaan waxaanay u nisbaynayaan waxaanu odhan walxaal bay alla ku been abuuranayaan hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin oy garanayaan waxay sheegayaan been inuu yahay markaa kutubihii hore towraad iyo injiil dee ilaahay ma damaanad qaadin xifdigooda iyo ilaalintooda sidaa darteed lafdigooda iyo macnahoodaba way bedelayeen oo siday doonaan bay ugu tasarufayeen oo ilaahay waa kilaha min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih kuwii yahuudoobay kelmadihii ilaahay ee towraad ku yaalay meelahoodii bay ka leexinayaan macnaha iyo xuruuftaba labadaba waa beddelayaan laakiin qur'aanka lama beddeli karo alfaadiisa ilaa yowmi alqiyaama oo waayo ilaahay baa ballanqaado oo yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun ilaahay waxau ihi maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa maa kaana uma ahaanin libasharin qof aadamiya uma cunanto oo maa kaana ay maa yenbaqii ama maa saxa wala staqaama wax quman oo saxa oo ansixi karayaba ma aha waa mustaxiil weeyaan macnuhu maa kaana umaba ahaanin libasharin qof bani aadama uma ahaa nin oo suurtagal uma aha an yu'tiyahu allaahu inuu ilaahay siiyo alkitaaba kitaabkao loo waxyoodo iyo walxukma xukumka kitaabka uu dadka ku kala xukumayo ama fahamka uu kitaabkaa fahmayo iyo wannubuwata nebinimada suma yaquula dabeedu ku yidhaahdo linnaasi dadka culimmadu markaa waxay yidhahdeen nafyigu wuxuu ku wada dhacayaa labadan wada socodkooga oo ma suurtagal aha labadani inay bashar ku kulmaan waa labadee macnaha qof bashara inta ilaahay u waxyooduu nebi ka dhigo haddana inuu waxaan yidhahdaa ma suuroobayso oo waa mustaxiil maa kaana uma ahaanin libasharin qof aadamiya an yu'tiyahu allahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaabkiiyo walxukma xukunka ama fahamka kitaabka iyo wannubuwa nebinimada suma yaquula dabeed uu ku yidhaahdo linnaasi dadka uu ku yidhaahdo macnaha suurtagal ma aha in ilaahay intuu bashar kitaab siiyey iyo nebinimo dabadeed haddana uu ku yidhaahdo dadka kuunuu ahaada labadaasi ma kulmayaano waa mustaxiil inuu ku yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan addoomma li aniga iyo haada min duuni illaahi alla sokadii walaakin ha yeeshee qowlka usoo qadar maquulul qowlkii baa yaallay ay yaquulu linnaas ha yeeshee dadka wuxuu ku odhanayaa basharkaa loo waxyooday kuunuu ahaada buu ku odhanayaa kuunuu ahaada rabbaaniyeena kuwa rabbi loo nisbeeye ahaada jalaaleynku waxa u odhanayaa culamaa caamiliin kuwa cilmilow ku camal falan noqda waxaa kaloo la yidhaahdaa rabbaaniga sida kamaa fi lbukhaari wa huwa aladii yurabbi nnaasa bisikaari alcilmi qabla kibaari waa ka dadka ku barbaariyo cilmiga masaa'ilkiisa yaryar ee hoose ee bilowga ah intaan masaa'ilka waaweyn aan la gaadhin oo markaa ahaada barbaariyayaal dadka ku barbaariya cilmiga kuwiisa hore ee bilowga ee yaryar intaanay kuwa waaweyn gaadhin ama noqda kuwa rabbi loo nisbeeyo alla yaqaano oo culimo caamiliin ah oo mansuubun ila arabbi waxaana looga jeedaa alcaalimu alcaamil walaakin ha yeeshee yaquulu linnaas kaa loo waxyooday nebinimada la siiyey dadka wuxuu ku odhanayaa kuunuu ahaada rabbaaniyiina barbaariyayaal dadka ku barbaarinaya cilmiga kiisa yar intaanay gaadhin kuwooda waaweyn ahaada ama rabbaaniyiina waxaad ahaataan rabbi kuwa loo nisbeeyey oo cilmigooda ku camal falayo alla yaqaana bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaateen sababteeda rabbaaniyiin ku noqda tucallimuuna kuwa dadka baraya a ahaateen alkitaaba kitaabka iyo wa bimaa kuntum wa bisababi kownikum ahaanshaha ahaateen sababkiisa ku noqda rabbaaniyiin tadrusuuna kuwa kitaabka akhrinaya aada ahaateen walaa yaamurakum waxay ku cadfan tahay maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa suma yaquula linnaas bashar ilaahay u waxyooday uma cunanto inuu dadka ku yidhaahdo addoomma ii noqda walaa ya'murakum walaa an ya'murakum basharkaasi oo damiirka ya'mura ku asturan basharkii u celi oo walaa ya'murakum walaa an ya'murakum basharkaasi inuu idin amraano uma cunanto suurtagal maaha inuu idin amro an tattakhiduu inaad ka yeelataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wannebiyiina nebiyadaba arbaaban rabbiyaal oo waxaa la yidhaha ayaddani waxay soo degtay nasaaradii reer najraan markay nebiga ku yidhaahdeen aturiidu an nacbudak yaa muxamed muxamedow ma inaanu ku caabudnaa doonaysaa qaarkoodna ay yidhaahdeen ciisaana amray shirkiga iyo waxaananu ku jiro markaasaa loo tilmaamoo la yidhi ma suurtagal aha nebi alla doortay inuu dadka shirki iyo gaalnimo u amraa wax suuragala ma aha marka walaa ya'murakum kaa horaynu ku cadafnay qiraa'ada kale rafcada walaa ya'murukum jumladu waxay noqonaysaa jumla istinaafiya jumlo hor loo la bilaabanayo oo tii hore ka go-an oon ku xidhnayn damiirkana alla ayaa loo celinayaa macnuhuna markaa wuxuu noqon walaa ya'murukum ay illaahu ilaahay idin fari maayo ilan qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ilaahay xumaan dadka ma faro marka walaa ya'murukum rabbi idin amri maayo an tattakhiduu inaad ka yeelataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wannebiyiina nebiyada arbaaban rabbiyaal ayaamurukum ma waxa uu idin amrayaa bilkufri gaalnimo bacda id antum intaad ahaateen dabadeed muslimuuna kuwa hoggaansan towxiidka markaad ku toosnaateen dabadeed miyuu gaalnimo dib idiin amri waa maya oo waa inkaari laa yaamurukum bidalik alla waxa uhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii akhada allaahu alla u qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyada ballantooda rabbi markuu qaaday biqowlih u soo qadar odhaahdu alla yidhina uu miihaaq iyo ballanta ku qaaday maxay uu yidhi lamaa aataytukum maada mawsuul ka dhigoo lamaa ay laladii kii aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin kitaab ah haddaad nebiyadii tihiin iyo wa xikmatin sunno ama fahamka kitaabka uma jaa-akum dabeed uu idiin yimaado rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun rumaynaya limaa kii macakum la jirkiinna ahaaday kaan idin siiyo kitaab iyo sunno ah dabadeed rasuulna uu idiin yimaado idiin rumaynaya waxaa hayseen hee latu'minunna walle ina idin rumayn oo idin rumayn bihi rasuulka walatansurunna waana idin u hiilin oo idin u hiilin waa jawaabkii latu'minunna bihi walatansurunna walle ina idin rumayn oo idin rumayn oo idin u hiilin rasuulka waa miihaaqa alla uu ka qaaday inay rumeeyaan oo ay u hiiliyaan laba qowlun baa ku jiro oo in la yidhaahdo laga soo bilaabo nebigii ugu horreeyey nebi nuux ilaa nebi ciise oo kii nebi maxamed ugu xigaya laga soo gaadhayey rasuul walba waxa ballan lagaga qaadayey nebiga ka dambeeye iman doona hadduu soo gaadho inuu rumeeyo oo u raaco u heliyo oo nebi kastaa wakhtiga lasoo diro nebi kale hadduu soo gaadho inuu isbarbar taago garab iyo gaashaanba u noqdo waa tafsiir tafsiirka labaad waa ka jalaaluddiin jalaaluddiin asuyuudi uu doorto waxa weeye in dardaarankan lagula dardaarmayo inay nebi moxamed rumeeyaan ciddii soo gaadha oo macnuhu uu yahay nebiyada kuwii ugu horreeyey ilaa kuwa ugu dambeeyey waxaa lagula dardaarmayey cidda soo gaadha nebi moxamed inay rumayso u heeliso oo isberber taagto cahdigaa iyo miihaaqaasa laga qaadiya labadaa qowl baa ku jira lamaa aataytukum laladii aataytukum kaan idin siiyey culimmada qaar waxay yidhaahdeen maadani waa mutadamina limacna shardi bimacnaa in macnihii intee shardiyada ayay dhansan tahay oo lamaa aataytukum waxay la mid tahay ay lain aataytukum markaana macnuhu waxa uu noqonayaa lamaa aataytukum ay lain aataytukum haddaan idin siiyo ambiyadiiy min kitaabin wa xikma kitaab iyo xikmad uma jaakum rasuulu musadiqu limaa macakum dabeed uu idiin yimaado rasuul rumaynaya waxaa hayseen hee waa jawaabkii ballanta lagaga qaadaye latu'minunna bihi walatansurunna walle ina idin rumayn oo idin rumayn oo idin u hiilin wacadkiiyo ballanta taasaa lagu qaaday wadkur xusnabi allow dadkana u sheegid waagii akhada allaahu alla u qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyada ballantooda u qaaday oo biqowlih odhaahdu alla yidhi uu ku qaaday maxay uu yidhi lamaa aataytukum laladii aataytukum kii aan idin siiyo min kitaabin kitaaba iyo wa xikma fahamka kitaabka la fahmaya ama sunnada uma jaa-akum dabeed uu idiin yimaado rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun rumaynaya limaakii macakum la jirkiinna ahaaday hee latu'minunna walle ina idin rumayn oo idin rumayn bihi rasuulka walatansurunna oo aydin u hiilin oo idin u hiilin waa ballanta laga qaaday qaala wuxuu rabbi yidhi aqrartum ambiyadiiyay ma qirteen oo wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum arrinkiina aan ballanta idinkaga qaaday isrii ballantayda taama ku qaadeen oo ma qirteen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ambiyadii aqrarnaa waanu qiray waxa u soo qadaran wa akhadnaa calaa daalika israk arrinkaa aad yacnii arrinkaa ballanta iyo miihaaqa adag aad nagaga qaadayna waanu qaadnay ballantaadii waananu qiray qaaluu waxay yidhahdeen aqrarnaa waanu qiray arrinkaa wa akhadnaa calaa daalika israk arrinkaana ballantaadii iyo wacadkaagii waanu ku qaadnay qaala wuxuu rabbi markaa yidhi fashhaduu ambiyadiiyay ka markhaati noqda ama fashhaduu malaa'igtaydiiyay ka markhaati noqda miihaaqan ambiyadaydii ka qaaday waana aniguna macakum la jirkiina min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayaan ka mid ee marag iyo markhaatiga ka ah faman tawallaa ruuxa jeesta bacda daalik ballanka adag ee la qaaday dabadii ruuxa jeesta ee ballantii ka baxa fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay ah oo kol hadday ambiye yihiin maba jeedsan karaan oo kollay ballantooda waa buuxinayaane maxaa loo yidhi faman tawallaa bacda daalik waxaa lagu tawjiihiye oo layidhi waxaa looga jeedaa kol haddii ballanta ambiyada lagaga qaaday inay nebiga yimaado rumeeyaan atbaacdoodii iyo ummadahoogiina ballanta way kula jiraan markaa ciday ku dhacaso faman tawallaa waa ummadaha ee ambiyada ma aha iyagu marnaba ballanta baajin maayaan amaba dee waa cabsigelin iyo fardan wa taqdiiran oo kaba soo qaado hadday dhacdo dee fusaaq bay noqonayaan sida lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin iyadoo nebi moxamed marnaba aanu shirki ku dhacayn baa haddana la yidhaha haddaad ku dhacdo arrinku sidaasuu noqon waa kaba soo qaado laakiin wax dhacaya ma aha allah waxau ihi afakayra diin illaah ma ilaahay diintiisa waxaan ahayn baa yabquuna ay doonayaan diin iyo dhaqan inay ka dhigtaan walxaal lahu ilaahay aslama ay u hoggaansameen man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka ku sugan oo dhan iyo waalardi kuwa arlada ku sugan tawcan ay taa'iciina xaalo ay yihiin alle kuwa ateecaya oo u hoggaansan iyo wa karhan wa mukrahiina xaal ay yihiin kuwa la khasbay oo lagu dirqiyey inay hoggaansamaan wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaana yurjacuuna loo celinayaa yacni waxaa lagu inkirayaa iyadoo cir iyo dhulba waxa ku sugan ee alle u hoggaansameen haddana ma ilaahay diintiisii to aan ahayn bay dhaqan iyo diin inay ka dhigtaan ay doondoonayaan hoggaansanku waxa weeyi makhluuqaadka samaawaadka ku sugan dhammaantood alle waxay ugu hoggaansameen tawcan lixukmihi sharci waalqadari xukunkiisa sharcigiiyo wuxuu amro iyo xukunkiisa qadariga iyo wuxuu xukumaba iyagoo raalli ka ah ayay ikhtiyaarkooda ku ateeceen oo ugu hoggaansameen ahlu samaawaadku dhammaantood ahlul ardigana intooda mu'miniinta ajiniya insiba waxay ugu hoggaansameen xukumka ilaahay ee sharciga iyo wuxuu amray iyo xukumka ilaahay ee qadarigaa wuxuu xukumay tawcan bay ugu hoggaansameen iyo ikhtiyaarkooda iyagoo ateecsan oo raalli ka ah ha yeeshee dhulka kuwa ku nool jiniya insi ee gaalada ah waxay khasab ugu hoggaansameen lixukmi illaahi alqadari la sharci xukumka sharcigaa umay hoggaansamin waayo ilaahay wuxuu amray inay rumeeyaan manay rumayn marka xaggaa kamay hoggaansamin laakiin hoggaansankay ku khasban yihiin waa xukumka qadariga ah ilaahay baa u talinaya oo ku tasarufaya oo markuu doono dilaya oo markuu doono noolaynaya oo markuu doono caafinaya oo markuu doono cudur ku ridaya macnaha makhluuqaadka dhulka ku nooli jin iyo insiba gaalada dee xukumka ilaahay way ku khasban yihiin oo ruux odhan kara anu markaan doonaan dhimanaya markaan doonana waan noolaanaya dee ma jiro markaa dee xukumka ilaahay waa laba eh kay ku khasban yihiin waa xukumka qadariga ah ilaahay baa siduu doono ugu talinaya laakiin kii sharciga ahaa dee waa ka hor yimaadeenoo may hanuunin markaa wa karhan waa kuwooda gaalada ajinnan wa insan qadarka iyo xukumka allay ku khasban yihiin sharciga haba ka hor yimaadaane allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nabi maxamedo wa amanaa waxaan rumaynay billaahi alla iyo wamaa kii unzila lagu soo dejiyey calaynaa korka iyagoo qur-aanka ah iyo wamaa kii unzila lagu soo dejiyey calaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil kii lagu soo dul dejiyey iyo wa isxaaqa nebi isxaaq kii lagu soo dejiyey iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo walasbaati yacni ubadkii yacquub ee ambiyada ahaa kii lagu soo duldejiyey waa rumaynay dheh iyo wamaa kii ayaanu rumaynay uutiyo la siiyey muuse nebi muuse iyo wa ciise nebi ciise iyo wanebiyuuna nebiyada wixii la siiyey waa rumaynay min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey oo laa nufariqu ku kala geyn mayno ay fil iimaani iimaanka ku kala kaxayn mayno bayna axadin ay bayna jamaacatin minhum koox ambiyada ka mid a iimaanka ku kala kaxayn mayno oo fanuuminu bibacdin wanakfuru bibacdin inaannu badh rumayno badhna aanu beenino suurtagal nagama aha oo kulligood waa wada rumaynaynaa axadna waxaa la yidhi waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuumo waa bimacna aljamaaca waayo beyna wayna soo martay waxay gashaa beyna mutacadidin wax tiroobaya oo jamaca ayay dhex gashaayo mufrad lama dhex geliyo marka waa bayna jamaacati minhum wanaxnu anaku lahu ay lilaahi alla ayaa muslimuuna aanu u hogaansamaynaa waman axadka yabtaqi doona hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diina diin iyo dhaqan inuu ka dhigto ruuxa doona falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga wahuwa isagu fi laakhirati aakhiro dhexdeedana min alkhaasiriina kuwa khasaaruu ka mid yahay ama nafahooda khasaareeyey mucadiyo laazim labadaba waa noqotaa khasira alla waxa u ihi kayfa yahdi allaahu sidee alla u hanuuninayaa qawmaa qolo siduu rabbi u hanuuninayaa kuwaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii gaaloobay oo washahiduu qiray oo macnaha hore u qiray ana arasuula xaqun macnaha si loo dareemo in loo jeedo horay u qireenoo dee imika ma qirsanaa jalaalaynku wuxuu odhanayaa washahiduu ay wa shahaadatihim ana arasuula xaqun oo master buu ka keenayaa shahiduuda si isamka isamka loogu cadfo oo shahaadada iimaanka loogu cadfo ayaa washahiduu waa nasabki bilaa saabiga meelaha la yidhaahdo iyadoon xarfu master ama meesha jirin in ficilka master laga keeno sida tan oo kale marka waxaa u odhanayaa jalaalaynku kayfa yahdi illaahu alla siduu hanuuninayaa qowman qolo kafaruu gaaloobay bacda iimaani iimaankooda dabadood washahiduu ay wa shahaadatihim buu soo qadarayaa suyuuti ay wa bacda shahaadatihim iyo qiristay qireen dabadeed sidee loo hanuunin anna rasuula ay qireen in rasuulku xaqun u xaq yahay wowdana waawulxaal buu ka dhigay suyuuti o walxaalna ay qireen oo sidaa ay yeeleen jaahum ay u yimaadeen albayinaatu xujooyinka cadcaddi ay hore ugu yimaadeen yacnii qolo gaalowday iimaankooda iyo qiristooda dabadeed iyadoo xujooyinka cadcaddi hore ugu yimaadeen kuwaa sidee alla u hanuuninayaa macnaha u badheedhay baadida wallahu alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah macnaha waxaa la tilmaamayaa kuwa hanuunkooda iyo inay rumeeyaan ama la hanuuniyaa arrin baciida inay too fog oo aan dhoweyn oo dheer ulaa'ika kuwaasi jazaahum abaalmarintoodu waxa weeyi anna calayhim in korkooda ay ahaatay lacnat allah ilaahay nacdashiisa oo naxariista rabbi oo laga durkiyaa ayaa korkooda ahaatay iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadoodaa korkooda ahaatay iyo wannaasi dadka lacnadoodaa korkooda ahaatay ajmaciina xaalayhiin dhammaantood khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa lacnada dhexdeeda ama naarta dhexdeeda oo jalaalaynku wuxuu odhanayaa fiihaa ay fi lacnati aw innaari almadluuli biha calayha yacni lacnaday ku waarayaan ama naarta marka naarta markuu tilmaamo suyuuta ayuu odhanayaa almadluuli biha calayha ay almadluuli bilacnati cala annaari macnaha lacnadaa lagu tusay naarta loo celinaya damiirka oo lacnad markii la sheegay lacnadaa daalli oo tusinaysa ama laga fahmayaa dee nin la nacdalay waa ahlu naar halkaasaa laga fahmay cadaabkiiyo naarta marka khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa lacnadda ama naarta laga fahmay lacnadda oo laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka walaa hum anay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika intaa dabadeed kuwii ka toobad keenay mooyaane ay qabla almowti waalqarqara intaanay ku dhiman ama naftu halkan guriga aanay isugu iman kuwa intaa hortee toobad keenay mooyaane oo wa aslaxuu hagaajiyey hore waxay u xumeeyeenna kuwaa mooyaane waayo fa ina allaha ilaahay kafuurun waa mid u dembi dhaafis badan oo kuwaa u dembi dhaafaya raxiimunoo addoommadiisa u naxariis badan rabbi alla waxau ihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee macnaha ciise hore uga gaaloobay bacda iimaanihim rumayntay rumeeyeen muuse dabadeed ciise ka gaaloobay humma zaaduu dabeed kororsaday kufran gaalnimo nebi moxamedna ay ka gaaloobeen jalaalaynkaa soo qadaraya ay kafaruu biciisa bacda iimaanihim bimuusa uma zaaduu kufran bimuxamed waa ambiyadoo dhan kuwii beeniyuun muraadka iyo maqsuudka ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadood ridoobee diintii dib uga noqday humma isdaaduu dabeed kororhsaday kufraa gaalnimona kororhsaday lan tuqbala laga aqbali maayo kuwaa towbatun towbadooda wa ulaa'ika kuwaas hum iyagunba addaalluuna kuwa hallaaba ee lumay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun gaalo ay yihiin gaalnimo ku galay godka falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi arlada muggeed laga aqbali maayo dahaba oo dahab ah walow iftadaa haba isku furta bihi bimil-il ardi dahaban arlada muggeeda dahabka ah haba isku furtee laga aqbali maayo ulaa'ika kuwaasi lahum cadaabun aliim cadaab daran bay leeyihin jalaaludiin asuyuudi waxau odhanaya kuwa waciidka iyo goodiga adag loo tilmaamay towbadooda aan la aqbalayn ay idaa gurgiruu aw maatuu kufaaran waa marka ay dhuun yeedhiyaane macnaha guriga dee naftu halkaa dhuunta isugu timaado ama ay gaalnimadii ku dhintaan markaa cinda alqarqara ama ay gaalnimo ku dhintaan ayaan towbad laga aqbalay haddiise intaa ka hor ay toobad keenaan dee waa laga aqbalaya weeyaan macnaha iyo muraadku waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir intaanu ruuxu dhuun yeedhin ee macnaha halkaa dhuunta aanay naftiiyo qiriricda ugu dambaysa isugu iman inta ka horaysa dee towbadu waa maqbuul allah waxau yihi markaa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo maatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun gaala ay yihiin falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi arlada muggeed laga aqbali maayo dahaban oo dahaba walow iftadaa haba isku furtee bihi arladaa muggeeda dahabka ay bimil'il ardi dahaba yacnii wax dhacayaba maa haddiiba se ay dhacdo arlada muggeedoo dahaba uu la shir yimaado kow laga odhan maayo waayo wax ka fudud baa hore looga dalbo uu diiday alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi gaalnimada ku hoydee ku dhintay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkao aliimun ay muulimun xanuujiya wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina wax u heliya wallahu aclam